dhegaystayaal barnaamijkeenna cawayska washington caawa waxaan idinku hayaa suugaan xula oo aan hubo inaad si wacan ugu cawayn doontaan waxaase aan ka maqnayn sheekadii taxanaha ahaydee adeegto iyo qodobo kale waa caawo iyo cawayska intii lagu guda jiray bishii barakaysneed ee ramadaan barnaamijka cawayska washington iyo dhegaystayaashiisuba waxay ka yara nasteen heesihii aad uga barateen barnaamijka balse caawa ayaan idiin soo hurgufayaa heese aan kala dhicin oo mid kastaaba xilligeeda ay ka turjumaysa xadaaraddii isgaadhsiinta soomaalida inta aynaanse u gudbin qaybta heesaha waxaan soo qabanayaa wiil dhallinyaro ah oo soomaaliyeed oo deggan magaalada goday ee ismaamulka soomaalida ee dalka itoobiya oo barnaamijka la soo xidhiidhay si uu inoola wadaago maahmahyo cusub oo uu sameeyey runtii anigu qaarkood waxaaban idhi waa maahmahyo aad loogu baahnaa idinah go-aankiina ayay idinka qaadan maxamed magacaaga oo dhammaystiran adoo iigu bilaabaya bal kusoo dhowo barnaamijka caweyska washington magacaygu waa maxamed cabdi ibraahim leelaa maashna ku magac dheerahay igu soo celi naanaystaada igu soo celi leelaa maash maxay tahay macnaheedu leelaa maash ya magaca marka maashta waa magacyo lasoo gaagaabiye kolley waa maxamed cabdi shaag oo lasoo gaabiye wey haa sax sax markaasaad magacayra quruxda badan ka samaysatay ha leelaadana dhalinyarada iskala ka baxday oo marka leelaa maashta aan isku raacsan marka ma adaa doortay mise iyagaa dhalinyartaa kugu bixisay
midka hore leelaaga ah meel baan ku qoray buug is anagoo isfalka joogna ka bacdi baa la iigu yeedhay marka buug ardaygu isku akriyay waa tahay leelaa max haddaba mahmahyo cusub baad samaysay maxamedow bal mahmahyadaasi aad jeclaatay inaad nala wadaagto haddii aad bal qaarkoodii maqashiiso waxaa ka mid ah maahmahyahan aan sameeyey dumar da' ma leh nin dhan hayso dooq ma leh guur lagu degdegay dalaaqa ayaa ku xigta soomaali laba ma dayso ma yahay iyo ma haystaa hadh qabow iyo nabadi waa hoy labo waad ku baraweydaa colaad iyo ceeb aqoon shabo lagu waaye ina hebel baa lagu helaa waa tahay marka maxaa kugu dhaliyey ma hal mar baad wada samaysay mahmahyadan aad qortay mise ba mar baad qori jirto waad isku uruurisay mid walba duruufteedun bay la timid waa tahay inkasta oo dee mahmahyadu ay suugaanta ka mid tahay oo xeerar iyo qaab loo dhiga ay mahmahyadu leeyihiin ma kala kaashatay cid suugaanta aada u taqaana ama abwaanada deegaanka kula jooga oo ma kaa eegeen mise markaad adigu qortay way ku cajabiyeen waanaad isticmaashay ma isticmaalaan markaa dhalinyarta aad magaalada wada joogtaan goday ha qaybo kamid a hadda way isticmaalaan dee inta naqasho way isticmaalaan qaybo kamid ilaa haatan xitaa qaybo kamida way weydiiyaan oo noriskaa noogu tuuraa mobilada ama maasataan baa noogu diraa waa tahay haatanna waa sheekadii adeegto iyo maryan oo caawa aroosa balse xasan kaafi ha inooga sii amba qaada halkii ay toddobaadkii hore inoo joogtay iyo maryan oo laga saarayay cusbitaalkii ay ku jirtay
takhtarkii baa u yeedhay gaashaanlihii kadib markii uu arkay sida ay isu danaynayaan isaga iyo maryan waxaana uu la socotiiyey in isla berriba uu la bixi karo maryan ayna caafimaad qabto dawada inta u dhimanna ay gurigeeda ku qaadan doonto gaashaanlihii muddo toddobaada ayuu ku diyaariyey aroos qiimo badan arooska dadka lagu casuumay waxaa ka mid ahaa cabdi iyo takhtarkii kadib markii waraaqihii casuumadda loo sii mariyey gacan saddexaad caadadu waa tan ah in martidii soo gashaba ay salaanto arooska iyo manxiiska qoladii ood mooddo owr isku dadban baa salaantii saf u soo galay dadka aroosayay aad bay u bilicsanaayeen way dhisnaayeen oo si walba haybad u lahaayeen martida waxaa u horreeyey datoorkii oo lagu sharfay inuu garwadeen noqdo maadaama uu si inta kale uga waayo aragsan yahay waxay soo socdaanba waxba awal kor iyo hareerahaba ma eegine mar alla markii inta loo yimid la gacanqaad damcay ayaa indha aan sinaba isu jeclayn isu soo farabaxsadeen gaashaanluhu horay buu uga digtoonaa maryanna waa la sii socodsiiyey inay dadkaasi iman doonaan marka dhankooda si fiican baa loogu tooghayey oo naxdin kama iman ha yeeshee dhankii kaloo qaadan waayey intay wada naxeen oo jir roorsadeen baa neefsashadiiba dhib iyo culays ku noqotay gacmaha wax lagu salaamayey ugama duwanayn gacmo abeese lagu salaamayey iyadood mooda in balaayo faraha lala gelayo lana wada anfariirsan yahay yaa weliba gaashaanluhu ugama dabcine oo waa arrin uu ugu talagalaye wuxuu kii salaamaba ku yidhaahdaa damacde ahaanse weysay waana abaal idin yaal laga yaabee laandeerta godobtu inay dhaqso idiin leefto ha dhowri waayina dhibaatadaad dhigteen nin walboo iyaga ka mid ahayba mar alla markuu salaamo ayuu dib intuu u faagto isagoo didsan oo isle meeshan shirqool baa yaal oo dhagaha iyo indhahaba taagaya dhabbaha laba ka dhigaa luqluuq aan laga arkayna galaa waxba may daahine ninba isagoo kuwa kale ka dhuumanaya oo isle iyaga ha xaaratee taada la baxso ayuu si tuuga ah tartiib iridda uga dusay horay wada socod bay ugu soo galeen markii dambese mid mid bay u baxeen iyagoo siday filayeen arooskana u qabeen uu ahaan waayey gaashaanlihii iyo maryan labaduba waxay dusha kala socdeen waxa nimanka iyaga ahaa haysta manxiiskooda oo qareenkii ahaana sidoo kale ula socday waxa dhacayay sidaa ayaa lagu kala caraabay iyadoo dhanna guul wax gaaray iska dhigayo dhanka kalena naftooday la baqeen qaadanwaa iyo amakaag bay ku noqotay sheekadii baa maalin keliya magaalada sidii cows dabgalay la hulaaqsiiyey oo u xushay waxaa ka war helay gaashaanlaha waalidkii oo iyagu ah dad aad iyo aad u haysta dhaqankii hore aad iyo aad bay inta u xanaaqeen inankoodii madaxa u goosteen hooyadii oo habar cuti ah ahayd tacsi bay dhigatay aabbihiina wuuba xila furay si walba way uga soo dhanaanaatay waxayna u joogsatay inuu maryan qabo aabbihii xaas yar oo uu muddo aan sidaa u badnayn qabay furo ama maryan la furo culaysyada kale ee dadweynaha kaga imanayay waa kuwo aad u tiro iyo cadaadis badnaa baroorta qoyska waalidka ka dhacaysay waa mid aan sinaba loo qaadan karayn naa waxa dhacay ma maqasheen sawkii xumaaye awalba badowga ahaa naag xun oo adeegto ah oo ninkay u shaqayn jirtay dhowr jeer ilmo aan sharciyaysnayn ka dhalay ma guursan alla maxaan ka noolahay maan maantaba dhintoo la iwaayo gablan baa dhaama intii kaasi wiil dadku kugu caayo kuu ahaan lahaa goormaa la maray kollay ma fayoobee dhulku kulago oo caawaba lagu aas muxuu magac ku cayaarayaa waa hooyada hadalladeedii iyadoo aan meel laga sara lahayn oo qiyaamihiisa kicinaysa aabbuhu sidoo kale iyo ka daran inuu soomuu ku sigtay dhowr kol inuu isaga diluu ku sigtay haddana la ahaan weysay isku soo duubo waalidkii way tashadeen waxay goosteen inay isaga shirkama dambays ah la qaataan dabadeedna dhan un la isugu lugaduwo maalintii dambaa isagii oo aroos ahoo buuftaahaya la marti qaaday wuu aqbalay qada ay ka dhacaysa baa loo sameeyey mar alla markii laga laacayna awal oo dhan lama sheekaysanayn oo mar gaaraa laysla sugayee waxaa loo soo fadhiistay goobtii lagu tashanayay goobta waxaa kaloo fadhiyey dhowr qof oo qaraabada ah arrintana loogu yeeray inay ka qayb galaan
waa hagaag dhegaystayaal horaa loo yidhi farda la isu haya maxaa laysaga faanin waxaan idiin sheegay caawa inaan idiin hayo suugaan xilliyo kala duwan ka turjumaysa sabankii la joogaba dadka ku nooli marmarka qaar way kala socdaalaan hadday yihiin waalid iyo ilmihii ehel iyo qaraabo iyo weliba asxaab hase ahaatee markaad u fiirsato suugaanta soomaalida waxa ugu badan ee laga heesaa waa akhyaar kala baaday oo isu bahoryowday mar walbana lagama maarmaan bay ahayd in fariimo iyo dhambaallo la isu diro si laysaga war helo heesaha aadka u caanbaxay waxaa ka mid ah heestan ay qaaday xaliimo khaliif cumar magool ee shimbiryahow
البكاء أو مولد العشاء ظلم بابي ما أنا هي دار أدعاي ظلم بابي ما أنا هي دار أدعاي kala qaadibinahayo dalyaqaan ma tahayo degmadii fogaatiyo kala qaadibinahayo dalyaqaan ma tahayo degmadii fogaatiyo meeshii lagu diro dowgad ma garataa meeshii lagu ilaahow kuu naxariiso meeshii laguu diro dowgeed ma garataa shimbir la dirtay aragnay bal haddana nooc kale oo ka mida shimbiraha waa galaydhka sida loo adeegsaday isna waxaa inoo haya fannaankii cabdiqaadir yuusuf bagaad
galowga iyo haadii argoni miraba gurxan lagama waayo kugu gariira ada qurux goobeediyo aybaad gaarahaaleed law ku siiyo gedigood ku dhaafee ada qurux goobeediyo aybaad gaarahaaleed law ku siiyo gedigood ku dhaafee adaa gesiyon biqine galaydo wadaa adaa gesiyon biqine galaydo wadaa dambaal gaarahaane gaarsii warkaygo gacantaada ugadhi waa tahay baalalayda duushahawli kuma yara oo midbaax si ayuu dalabkiisa ugu dhiibtay dee shimbiruhu waaba nafleeye haddiiba ay seexdaan amaba ay meel kale u duulaan balse aan ciirsi kale lahayn miyaa loo xanibnaanayaa dee waa maya waa tan faaduma haldhaa oo tidhi dabayl yahay wax kale haddii la waayo ma dabayl socotaynu waayaynaa bilaashidaala faadimo cali cilmi haldhaa inkastoo sheegtay inay fanka ka baxday aad iyo aad baan u salaamaya meel kastoo ay ku sugan tahay iyadii fanaaniinta kaleba dabayl iyo haad iyo gorgor iyo shimbir iyo faras iyo wax kasta dirashadood waxaa ka muuqata in baahi loo qabay isgaadhsiin dheeraynaysa waxaase la helay taar oo aan filayo inuu ahaa telefoon aan casriyaysnayn taarkaasina waa kan cumar shoolli oo ku cataabay gabadhii ha la tooydo oo taar ha loo diro tacliintiiya baranayo buugii tuuro dumaadkidii jacaylka wadnahalay duqe tacliintiiya baranayo buugii tuuro dumaadkidii jacaylka wadnahalay durqe Cuidado, cuidado, carrutira tan yala. Cuidado, cuidado, carrutira diratan jeclaa waxaad tidhaahdaan waxaad tidhaahdaan waxaad tidhaahdaan waxaad tidhaahdaan wataniyatowlane waxaad tidhaahdaan waxaad tidhaahdaan waxaad tidhaahdaan waxaad tidhaahdaan wataniyatowlane niman tamar lahayn baana gootoskabe tabtiiqaysku waashan ahaan taagane niman tamar lahayn baana gootoskabe taliyawo taliyawo tarwo dirata jeclaa taliyawo taliyawo waa hagaag waxaa kale oo aan iyana soo xusuustay heesa ay wada qaadaan saynab cige axmed cali cigaal iyo weliba faarax guuleed oo ay leeyihiin dhambaalwadaha boostow ii dhiiba xaashida iyo qalinka hmm malaha waxaan filayaa inay ahayd markii boosta la sameeyey waxaan iyana heestaasi ka maqnayn inkastoonan heestaasi caawa haynin dheereeyihii baan ku dhiibayaaho waa hagaag dheereeyaha waxaan filayaa inuu yahay telefoon amabase taarkaasi isku soo wada duub oo geedi socodka noloshu meelna kuma yarayn wax kasta oo laga soo gudbo haatan farsamooyin casriya ayaynu haysanaa toddobaadka dambe ayaynu dhegaystayaal soo qaadan doonaa suugaanta dhallinyarada haatan iyo tiknolojiyadda casriga iyo sida loogu xidhiidho laga sameeyey balse caawa waxaan idinku dhaafayaa hees ka hadlaysa facebooka oo isagu summad u ah xidhiidhka bulshada xilliga nool heestaasina waxay hordhac u tahay kuwa aad toddobaadka dambe aad maqli doontaan haddii allaha woodali oggolaado oo twitter leh facebook leh website leh telefoon leh iyo qaar kaloo badan inta ka horraysase waxaan idinku dhaafayaa heestaasi uu qaadayo fanaanka cabdifataax axmed tacabir
ridmerta duushiyo nafaqa dugaade laba kala fogaatiyo kala farakahaada cashaqa fashiliye Ah, laba kala fogaatiyo kala farakahaada cashaqa fashiliye farxadii jacaylkaay fokiskiyo waraaqaha farima aan soo diro facebooka kala soco facebooka facebooka facebooka kala soco farxadii jacaylkaay fokiskiyo waraaqaha farima aan soo diro facebooka kala soco facebooka facebooka facebooka kala soco falakiga jacaylkan isha wada jirkeenno fuurada bashiyo dhaxankama fadhiiste falakiga jacaylkan isha wada jirkeenno fuurada bashiyo dhaxankama fadhiiste hoy faallada kalgacalkana ficilkoo la raacshaa inayahay u fiicane faallada kalgacaalkana ficilkoola raacshaa inayay u fiicane farxadii jacaylkay bakiskiyo waraaqaha fariima aan soo diro facebooka kala soco facebooka facebooka facebooka kala soco